qoysaskan oo markii hore ku noolaa kaamka barwaaqo ayaa waxaa saameyn xoog leh ku yeeshay fatahaadda uu sameeyey webiga shabeelle iyagoo deegaansaday hadda aagga qabuuraha xaafadda bundaweyn ee beledweyne qoysaskan oo ka badan shan boqol oo qoys ayaa waxa ay sheegeen inay go-doon ku yihiin fatahaadda meel ay ku baxaanna aysan haysan gudoomiyaha kaamka barwaaqo safiya xasan macalin iyo qaar ka mid ah dadka deegaansaday aagga qabuuraha bundaweyn ayaa redio beerle uga warramay xaalka ay ku sugan yihiin iyagoo maamulka hirshabeelle hay-adaha iyo ganacsatada ugu baaqay inay soo garab istaagaan dadkan waa ujeedaa adiboo indhahaaga wax walba way qabanayaan dadkan biyo habeennimo sagaal saac ay soo galeen ani maalintii maalintii ka horreysaan meeshaan cagafgeliyey aan u nadiifiyey maadaama meel ay geedihii wax ka baxeen ahaayeen meel burcada oo lagu soo qaxi karo ay ahaayeen dadkan ma naftoodii ilmihii ma ogi wax kale kala soo baxeen ma leh waayo biyaha daqiiqado gaaban nagu soo gaari biyaha biyo xooganay ahaayeen waana u jeedaa xaaladda kaamkan barwaaqo dadkii kaamka barwaaqo degnaa waaye dadaa xataa iga go'doonsan oo ilaa shalay ilaa xala ka soo bixinayay marka dhibaato weyna haysato baxyaashii iyo wixii ay degnaayeen aqafkii u dhisnaa waa ka soo tageen waa u jeedaa hadda sawirada qaadanaysa dad inay hadda weli dhisma hayaan weli la degaayo meeshii iyadoo cidlo tahay ilmihii oraxda fadhiyaan dhibaataysi waxay cunaan haysanin waxay cabbaan biyo haysanin wax walba u baahan yihiin goodoon ay ku jiraan waxaan codsanaynaa gudoomiyaha gobolka iyo jaalidaha soomaaliyeed iyo hay-adaha samafalka si dhaqsaa inay nooga soo gaaraan iyo wasaaradda gargaarka maareynta iyo siibooyinka inay si gargaara nooga soo gaaraan waa u jeedaa xaalad waxay ku jiraan xun oo dadkan gargaar u baahan adiga wariyaha indhahaaga ugu jeedaa waxaa la soo dejiyey waa isla xaafadda buundaweyn kawaanka waddada kawaanka oo xabaalaha soo aadaysay degan yihiin buurkii kawaanka ilaa ay xabaalaha korkiisa ay degan yihiin meel kaloo degaan male ceelasha agtooda waayo meel kaloo oo degi karaa male meelaha kale waa god biyaa galay intaasaa macnaa laiskugu imaaday macal dadkii xaafadda buundaweyn kaam keliya xataa mee dadkii xaafadda buundaweyn dad doonsubagal ka soo qaxay dad xaafadda buundaweyn kasoo dad filtar ka soo qaxay aa lagu soo wada qaxay meesha la degan yahay kaamkeyga keliya xataa maaha anuu ku bilaabay magaceyga basbaas xasan yuusuf filowle oo ka soo barakacay kaam barwaaqatoo oo biyihii iga soo bixiyeen biibaxadii biyo saa'id ee noo imaadeen halhaleel aan ku soo baxnay albihii aan ku soo badbaadsanay alaabtii wixii aga soo dhex qoyday oon ku rafaadsannahay xabaalaha korkiisa oon u baahannahay gargaar deg deg leh oo syeeri leh oo waxaan cunno leh oo bac leh oo roobka uuna kor taagan yahay oo dhilmaayada habeenkeena dhammaynayso ayaan u baahannahay inaa degdeg wax nogula keeno saa meesha hadda nolosheeda wallahi waa iska degannahay xabaal waayo walaalaheenaana keena waa iska degannahay waxba ma haysano meelaan u dhaqaafna ma nahano meelaan wax u raadsanna ma laha biyaa wad xir nagu wada xir meelaan aadna ma laha dhilmaayada waa ka habeenkii waa yaabaysaa caasho cabbaas sheekh baroowa waxaan ka soo guuray kaamkan barwaaqo haddana waxaan u soo qaxna xawaalaha bacyo kulaal aan ku jirnaa rafaad gargaar nalaga soo garabnaa oonka rafaadka gaajada qanaacada ilmihii alaabta xataa biibaxada naga qaada wax ku karsana maal wax ku seexana gogliya malaho rafaadkaasaa meesha nagu ah xawaalaan kor deganah biyaana soo qaxi biyo nakoo iska rafaadsan kaam ku jirno iska baahnayn oo iska rafaadsan haddana biyihii noogu imaaday biyihii afarta qablood naga soo gale waan ku ogaada marka meesha xawaalahanku waxaa yarannahay wax raashin waa u baahannahay waxaan kuu sheegaa waa gogl waa u baahannaha alaab waa u baahanna maacuun ah wax wax ku karsana ma laho wax ku seexana ma laho goglihii wixii maacuunta biibaxada anaga daade anaga qaade bismillaahi raxmaan raxiim anoo magacii sahar xasan cadde ah oo kaam barwaaqo ka soo bayrkacay habeen toban saac habeennimo ayaa sida biyaha manii soo galeen dhehayna ayaa biyihii hoosta naga soo galeen daadkii marka alxamdulilah ala shukri rabbilcaalamiin walaalaheen muslimiinta noo soo gargaareen safiya xasan macalin oo eh gudoomiyaheenni alxamdulilah alshuraata oona hadda oo annagoo iska abaaray iyo wax fara badan oo iska saameeyey oona waxeey oo biyina saameeyey maantana meeshaan xawaalaha iyadaa walaasheena saa noogu gargaartay oo na keentay bac oo meel oo ku hoyano oo nolo siiyo waxaa kalotaa u baahannahay inaan nolo dhis xataa musqul xataa lagala xataa habeenka haddaa oo saxar ku hataa xawaala lama aadi karo inaanta musqul oo nolo sameeyo si marka walaalaheen waxaa ku codsanaynaa rafaadka aan ku dhex jirna afarta koonaa biyaha noo horeersaniin meel macaluubka doonayna ma leh ilmihii meela oo dhara iskaga soo dhaqanay meelaa aadayna ma leh